kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka bishii abriil ee lasoo dhaafay waxaa ammaanka magaalada caasimadda ah ee muqdisho lagu wareejiyey ciidamo cusub oo lagu soo tababaray dalka uganda waxaan eegi doonaa waxyaabaha iska bedelay nabadgelyada magaalada tan iyo markii ciidamo gaar ah lagu wareejiyey sugidda amniga muqdisho amaradii xasilinta magaalada maxaa ka dhaqan galay ilaa iyo hadda waxaa barnaamijka ka qaybgalaya oo marti ku ah garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka nuur sheekh cusmaan cabdulaahi oo bartay siyaasadda ee xiriirka caalamiga iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka dhammaantiin kusoo dhowaada faaqidaada waxaan jeclahay inaan ku horeeyo mukhtaar marka hore sideed u aragtaa howlgallada lagu sugayo amniga magaalada muqdisho iyo ciidamada cusub ee dhowaan lagu wareejiyey
waan ku salaamayaa seynab abuukar adig iyo walaalaha meesha igula jiro nuur iyo daahirbo runtii waxaan dhihi lahaa ciidankan cusub oo lagu magacaabo military police ama annaga aan u naqaano bolice military soomaalia say u yaqaanaan waa ciidan runtii oo shaqo aad iyo aad u wanaagsan beryahan cusub la qabtay ciidankan ayagoo tiradooda ay gaarayaan laba kun oo lagu talagalay inta gobolka banaadir ahaan amniga ay ka shaqeeyaan waayihii hore waxaad dareemi kartaa dhibaatooyinkii faraha badnaa ay jireen iyo xakameyn la-aantii iyo mar alla markii ayaga lagu wareejiyey xilka runtii isbedel waxaa soo kordhay aad iyo aad u wanaagsan hadday noqon lahayd amniga iyo hadday noqon lahayd la dagaalanka burcaad qolooyinka ahaa oo ciyaalweero iyo nimankii ahaa nabaddiidka ahaa intaba runtii aad ayay u xakameeyeen waxaan dhihi lahaa runtii arrin aad iyo aad u wanaagsan oo ay soo dhoweynayaan dhammaan shacabka soomaaliyeed oo ku nool khaasatan gobolka banaadir waxaan dhihi lahaa aniga runtii ciidankan waa ciidan dhamaystiran baabuurtooda agabkoodii lacagtoodii mushaarkoodii oo runtii si gaar ah noogu deeqay dowladdan walaalaha laha imaaraadka carabta runtii bixinayaan dhammaan waxallo wixii fasilitated ah oo dhinac walba u ah waxaan dhihi lahaa runtii ciidan aad u wanaagsan dadka shacabka waxay runtii ku faraxsan yihiin ayagoona aysan waxbana weydiineynin hal doolar xataa aysan weydiineynin runtii ciidanka aad iyo aad u soo dhoweynayaan waxaan dhihi lahaa waa guul soo hoyatay hogaamiye xasan sheekh maxamuud intuu hadda xilka qabtay iyo horumarka wanaagsan laga dareemayo filaalaha gobolkan banaadir hadda khaasatan xamar yani waxaan dhihi lahaa waa ciidan aad iyo aad u wanaagsan waa guul soo hoyatay ummadda soomaaliya iyo shacabka usoo hoyatay madaxweyneheen runtii wuu ballan qaaday caalamku heshiis iyo dalkii oo heshiis ah hadda waad arkaysaa xili walbaa la soconaya shacabka ayaa buraarugay ayaga xataa qayb ay ka noqonayaan qofkii qalad sameeyey qayb ka qabanayaan saddexda hadeertaan oo la abaalmariya aad aragtaan islaan oo joogtay wadajir iyo mid qase ka dhacday kaharaan iyo mid kaleo ka dhacday denin intaba shacabka ayaa hadda wax alla wixii ka hor yimaada ayaga gacantooda ku qabanayo amniga kala shaqeynayo ciidankii u hogaaminayo ani arrintan aad ayaan usoo dhoweyn lahay aan dhihi lahaa runtii arrin aad iyo aad u wanaagsan weeye ciidankan cusub
daahir madaxweynaha waxaa jira amar uu soo saaray dhowaan amaradaasi maxaa ka hirgalay gaar ahaan arintii ku saabsanayd in la baaro gawaarida mas-uuliyiinta dowladda iyo in aan magaalada hubka waaweyn ee lagu dhex wadan karin arrimahaasi markaad eegto magaaladana waad joogtaa maxaa ka hirgalay ilaa iyo hadda
saynab waa ku salaamay saaxiibada barnaamijka igula jirana waan salaamay sida aynu ka wada warhayno madaxweynuhu markii uu yimid oo wax laba bilood iyo saddex bilood la mida uu joogay buu wuxuu isku taxallujiyey amniga magaalada xamar inaan wax laga qabto xil gaaruu iska saaray madaxweynuhu wuxuu sameeyey ciidan buu u tababaray oo yugandho tababar ugu soo xirmay oo ilaa laba kun gaarahaya magaaladan muqdisho markeedii hore dhibaatadii dadku ay ku qabeen ama shacabka ha noqoto ama mas-uuliyiintu ha noqotee waynu ka warhaynay amnigeedu faruhu ka baxay ciidankaas markii la keenayna isbedelka yimid iyo say xaaladdu isku bedeshay waan la wada soconnaa waana ka wada dharagsannahay waxa weeye magaalada waxaa ka jiray waxa la yidhaahdo ciyaal weero intay ciidamadaas howlgaleen baa waxa weeye ciyaal weeradaas laga nastay ciidamada dowladda oo kala gedisan yani waad ogeydeenoo magaalada inta lasoo dhexmaro oo hub waaweyn lala soo dhexmaro baa waxa weeye waxaa la samayn jiray qoryaha fudud iyo kuwa waaweyn layska ridi jiray magaalada maalin kasta qof baa ku dhiman jiray waa ogeydeen oo dhallinyarada maalin kasta magaalada amni darro daraaddeed bay ugu dhiman jireen teer iyo maalintii madaxweynuhu amarada uu soo saaray isaga iyo ra-iisul wasaaruhu uu dhowr jeer amar uu ka soo saaray amniga magaalada muqdisho digniin uu ka bixiyey waxaad moodaa isbedel weyn inuu magaaladii uu ka muuqdo shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku dhaqan waxay dareemayaan naacawda nabadda waxaa la odran kara marka xasan sheekh maxamuud waa ku guuleystay oo waa ka qabtay waxa weeye amniga magaalada muqdisho xataa tusaale yar marka aan meel kaas siiyo xabadihii magaalada ka dhici jiray teeriyo inta magaaladu amarkaas uu shaqeeyey wax badoo magaaladaas ka dhacay ma jirto marka waa la soo dhoweynayaa oo waxa weeye dadka shacabka markaaad wareysatid aad bay u soo dhoweynayaan magaalada muqdisho intii dowladeed oo dowladihii iskaga dambeeyey madaxweyne la oran karo xasan sheekh maxamuud amniga waa ku guuleystay waa waxa weeye intaas yar oo waxa weeye ciidamada loo tababaray marka madaxweynuhu arintaas tala fiican buu ka keenay waxa weeye sida anigu ra'yi ahaan aan u arkana waxa weeye askari amar aana qabin askarigu hadduu magaalada soo aadayo sidaynu ka wada warqabno bilaa tuutu ku soo aadaa qorigiisa gurigu iska dhiga tiknikadii waaweynooda magaalada yaaci jirtay oo dadka argagaxa ku ridi jirtay ma jirto ciyaal weeradii labada sane xalka loo waayay ma jirto marka xaqiiqda marka aynu ka hadalno haddii aan la inkirayn waxqabadka magaalada muqdisho amnigeeda hadday noqoto hay-adda nabad sugidda hadday noqoto ciidamadii dambe oo la keenay amniga magaalada muqdisho boqolkiiba boqol lama oran karo laakiinse boqolkiiba siddeetan waa lagu guulaystay
amarka madaxweynaha waxaa daba socday nuur ee xeer xakameynta hubka ah ee ay soo saartay wasaaradda amniga kaas oo tilmaamayay waxyaabaha la ogolyahay iyo waxyaabahaan la ogolayn wuxuu ka hadlayay hubka khatarta ah in aan magaalada lagu dhex warin karin sidoo kale wuxuu xakameynayay hubka sharci darada in magaalada lagu dhex qaato wuxuu sidoo kale maareynayay isticmaalka jidadka magaalada muqdisho markaad eegtid xaaladda magaalada maxaa isbedel oo kaaga muuqda tani markii ciidamadan cusub lagu wareejiyey howlgalka amniga muqdisho iyo weliba xasilinta magaalada
waxa weeyaan aad baad umahadsantihiin dhammaan barnaamijka faaqidaada ragga igala qaybgelaya iyo dhammaan wariyaashaba waad mahadsantihiin iyo dhegeystayaasheenaba waxa weeyaan horta isbedel magaalada muqdisho isbedel fiican baa ka jira oo cid walbana ay dareemayso kolley isbedelkaas raggii dadaalka ku bixiyey iyo shacabkii la shaqeeyeyba kolley way mahadsan yihiin isbedelkaasi waa isbedel muuqda laakiin su-aali waxay ka imaanaysaa isbedelkaasi ma sii noqon karaa mid sii jira oo la falgala dowladnimadii la falgala shacabka soomaaliyeed la falgala maciishadii si noloshooda ilan waxaan ognahay waxa laga hadlaya waa amni amniguna waxaa la doonayaa inuu la falgalo nolosha dadka way say u nool yihiin say u dukaamaysanayaan dukaamadooda iyo ganacsigooda iyo suuqyadooda siday uga ganacsanayaan oo kale amnigu inuu la falgalo ayaa la doonayaa dowladuna khayr allah siiye way ku mahadsan tahay dadaalka yaroo maaragtay hadda iftiin wanaagsan baa muuqda iftiinkaas ba raggii iftiimiyey iyo shacabkii la shaqeeyey iyo intaba waxaa la rabaa in indho dheer loo yeesho dowladduna ay ka midha dhaliso waxaa intaa dheer oo su-aali imaanaysaa amniga amni darrada dadkii samaynayay weli waddanka waa joogaan nimankii khawaarijta oo lala dirirayey oo amni darada sameynayey oo dadka toogashada tooska ku sameynayey oo qaraxyada sameynayey wadanka amiiradoodiina way joogaan kuwii waaliyaalka lagu sheegayey oo gobolada ay ku magacowdeenna way joogaan calankii madoobaay oo shacabka soomaaliyeed ee ku sireenna weli waa ka mudan yahay inta iyagaas ay jiraanna de amni daradu boqolkiiba boqol ma noqon karto ma la isku halayn karo laakiin waxaa la rabaa siba sibay dhaantaaye mar haddii ififaalo maanta ay muuqatoba amnigii magaalada uu soo hagaagayo caasimadii wax walbana caasimadaas siday noqotoon ay ku xiran yihiin waxaan dhihi lahaa horta marka koowaad in dadaalkaas la sii wado oo lagu sii daro dadaal kale aana la isdhiganin oo raggii mar hadday joogaan cadowga ahaa oo wadanka ka dhex dagaalamayey oo dhaqaalahoodu yaalay oo taageerayaashoodu joogeen in aana maaragtay la isdhiganin oon la dhihin amnigii waa la sugayoo magaaladii amni bay noqotay amnigu waxaa la rabaa amni la ysku halayn karo oo bulshadu la falgala oo siday suuqyadooda uga shaqaysanayaan ganacsigooda u wataan nolol maalmeedkeeda maalinlaha ay u wataan inay dowladuna ula falgasho oo dowladdii ay noqoto dowlad maaragtay wakhtigaas gaarsiisa marka waxaan isdhihi lahaa dadaal wuu muuqdaa laakiin waa in lagu sii daro calaamad su-aalna mar walba ay noo saarnaato aan la isdhiganin baan isleeyahay isbedelka ma noqon karaa mid sii jira buu leeyahay nuur doctor mukhtaar haddii aan kugu soo laabto adiga maxay kula tahay in dadaalka hadda socda uu kusii jiri karo si looga miro dhaliyo inkastoo dowladdu ay sheegtay dhowaan in boqolkiiba toddobaatan hoos loo dhigay weeraradii kooxda al-shabaab ay ka geysan jireen gudaha dalka gaar ahaan muqdisho tani markii ciidamada xasilinta amniga magaalada muqdisho lagu wareejiyey
saynab walaal madaxweynaha warkiisu wuu cad yahay si cad ayuu sheegay jimcihii hore si clear ayuu masaajid kastoo ka hadlaya sheegay waxa ujeedkiisu uu yahay keliya inuu dhaxal ka tago soomaaliya oo nabad ah caalamku heshiis leh qorshahan waa qorsho degsan oo doonayo dalka iyo dadkaba inuu uga tago wax lagu soo xasuusto weligiis la yidhaahdo waa maalintii madaxweyne xasan sheekh maxamuud qorshahan waa qorsho ballaaran oo socon doona muddo aan dhihi karno waxtar tayo leh ayuu kasoo baxayaa waayo qorshooyinka haddaan stage one iyo stage two iyo stage three aan kuu sheego waxa weeyaan qorsho waa mid la dagaalanka qolooyinkan qawaariijka ah oo socda ilaa iyo meesha xaalad ee maraya aan wada ognahay dhammaanteena midda xigtana waa midii gobolka banaadir xakameyn loo waayey inuu xakameeyo xakameyn keliya maaha inuu la dagaalamo qolooyinka musuq maasuqa dilowday oo ku jira xukuumadda nooc walba ha noqdaan ayagana qayb ay ka yihiin nabaddiidda waayo haddii ay lunsanayaan hantidii shacabka ummadda soomaaliyeed oo la raba in loogu adeego wax loogu qabto stagekaasna wuu soo socdaa stagekiina waxa weeyaan koowaad oo ahaa amniga horta in laga dhigo gobolka banaadir meel xasiloon nabad ah ummadda wada socota oo hadda aan dareemeyno qofka marka uu doonayo shaqo inuu rabo inuu qabto xaqiiq ay ka tahay wuu qabanayaa madaxweyne xasan sheekh way ka go-an tahay inuu qabto waxa uu ummadda soomaaliyeed ay ka sugaya ay ka filayaan wuu sheegay aniga da-aan ahayu yidhi ma doonayo yidhi ani shilin aan u baahanahay ma jiro laakiin waxa aan doonaya waxay tahay soomaaliya oo nabad ah amni ah caalamka heshiis le ee dalka heshiis le ah qorshihii la dejiyana hadda waad aragnaa labada qorshood uu sameeyey kii lala dagaalaya khawaariijka iyo kii gobolka banaadir stageka koowaad midkan waa mid sii socon doono ilaa iyo intii loogu talagala qorshihuu ahaa inuu dhammayn doono ayaan filayaa ma isdhahaya dib buu dhacaya misdubicin isagoo haysto dhaqaale oo ku filan in la taageero aad aragti qorshooyinka waxaa lala qabanaa mushaaraadkooda iyo tayadooda iyo wuxoodo dhan dowladdan walaalahalna imaaraadka ee naga qabatay mar haddiiba taa la qabtay tii labaadna waa xukuumadday u taalaa qolooyin meel loo dhiiba waxaad arkaysaa toban dabaq uu dhistay shan dabaq uu dhistay xaguu ka keenay mushaarkiisuna waa kun doolar taana way soo socotaa marrow imaan doono waxaan filaya isleeyahay madaxweynaha wax badan buu qaban doonaa insha allah
amarkii madaxweynaha uu soo saaray daaxir siduu u hirgalay dhankaaga sida amarka uu bixiyey madaxweynaha ma kula tahay inuu u fulay qaabka hadda hawsha ku socoto
saynab aad iyo aad baa umahadsan tahay saaxiibadayna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin amar madaxweynuhu amniga magaalada muqdisho madaxweynuhu waa soo saaray waxaynu odhan karnaa amnigii qayb ka mida baa fushay qaybna ma fulin tusaale yar marka aynu fiirino qaybta aana fulin waxa weeye madaxweyne wuxuu yidhi magaalada hub lalama mari kara ma oran laakiinse wuxuu yidhi hubka waaweyn baabuurta ha laga furo guryihiinana dhigta dee gaari waxa weeye ma oran madaxweynuhu hubka ha la xareeyo dowladdana ha lagu soo xareeyo hubka guryihiina dhigta baa layidhi marka xaaladu hadday timaado waxa weeye biri ka male waa lala soo bixi karaa inkastoo ay ka fiicnaan lahayd hubkaas ina waxa weeye dowladdu ciddii ay ku garanayso hub waaweyn inay haystaan oo guryahooda ay yaallaan ay ka qaado dowladduna ay la wareegto marka waxaynu odhan karnaa amarka madaxweynuhu intii yarayd uu ka shaqeeyabaa ummadda soomaaliyeed ay ka nafista bay ku nafistay inkastoo ay fiicnaan lahayd amarka madaxweynuhu inuu dalkao dhan ka shaqeeyo haddana waxa weeye waxaynu odhan karnaa inta muqdisho buu hadda amarka madaxweynaha intii yarayd oo waxa weeye amniga uu dhexda u xirtay boqolkiiba siddeetan wax weyn baa ka hirgalay waa la odhan karaa markay shaqadu bilow tahay wax waa imaan karaan dhaldaloollo waa imaan karaan markay shaqadu muddo sii socota baa wixii khaldan la sixi karaa waxaana dib looga keeni karaa marka amarkaas madaxweynuhu madaxdii asaga ka horreysay haddii aynu nidhaahno teeramkii hore asagu joogay iyo xilligii farmaajo weli lama hayo cid amniga magaalada muqdisho ku guulaysatay marka intaa yar laftigeeda baa madaxweynuhu waxa weeye ammaan ku mudan yahay waxaana anigu sii raacin lahaa war dowladdu iyo ciidamada waxa weeye xagga akhlaaqiyan u dhisan oo yugandha laga keenay oo amniga magaalada muqdisho ka kaxeeyey soo hagaajiyey oo aad ku nafisteen waxaa odhan lahaa shacabka soomaaliyeed halala shaqeeyo madaxweynaha soomaaliyana waxaan kula dardaarmayaa fikirkan amniga adiga iyo ciddii kugula talisayba waxayna odhan lahaa soomaalidu nabadda ma sii ceshato mana sii hayso wuxuu yaysan kaa noqon saddex bilood afar bilood waxaa lagaa rabaa inay sii jiraan marka amnigu inuu hadda amaradii uu madaxweynuhu amniga duldhiga ay wax ka socdeen waa la odhan karaa laakiinse su-aasha meesha taagan sida uu sheegay walaalkii sheekh nuur su-aasha meesha taagan waxa weeye oo welwalka laga qabo wixii ma sii soconahayaan waa intaa keliya haye nuur ma la qabtaa sida hadalka uu dhiga daahir mise si kale bay wax kuugu muuqdaan
waa saynabay aad baad umahadsan tahay walaalkay daahir iyo horta abukatahba waad mahadsan tihiin horta waxa weeyaan waxaa laga yaabaa aragtida qofka bini aadamka inuu u arko uun wax yar madaxweynuhu amar buu bixiyey laakiin amarkaas waxaa ka sokay waxaan ku jirtay su-aashaadii hore waxaa ku jirtay waxaa la asixiyey xeerka xakamaynta hubka xeer markii la asixiyo waxaan ognahay qaabka dowladdeenu u dhisan tahay qolana waxay qaabilsan tahay wax curinta iyo qaanuun samaynta ay qaabilsan yihiin qolana waxay qaabilsan tahay inay dabaqaan oo ay geeyaan xarumihii loo dacwoonayey oo bulshadu tegaysay oo ciddii maanta haddii la yidhaahdo ninbaa qori soo saartay ama ninbaa hub laga qabtay hubkaas xeerkii la marsiin lahaa ninbaa dabaqidiisa iska leh ninna xeerka samayntiisu iska leeyahay midna wuxuu leeyahay inuu dabaqo midina inuu fuliyo ayuu iska leeyahay waxay maraysaa broseyskii dowladda oo saxda ahaayo haddii golaha wasiiradu isku raaceen waa in baarlamaanka la geeyo baarlamaanku marka intay asixiyaan uu sharci noqdo oo la isku raaco waa in maxkamadihii iyo garsoorkii iyo meelihii ummaddu u dacwoonaysay la geeyaa waa inuu guddoomiyaha maxkamadda gobolka iyo ka rafcaanka iyo ka saraba ay awood u yeeshaan inay dabaqaan qaanuunkii xakamaynta hubka oo waxa weeyaan askariga baastooladiisa isku waardiyeynaya iyo qorigiisa isku waardiyeynaya iyo midka taargetka ahoo dagaalka ku jiro oo furimaha tegaya oo technikada wata waa in nidaamkii ay ku wada shaqayn lahaayeen horta ay abuuranto xeerkaas markii la asixiyo la dhaqangeliyo oo qoladii garsoorkiina uu maro kadibna uu yimaado fulintii iyo hay-adihii ammaanka iyo ay timaado waa in xafiisyadii intii la keenaa oo loo daabaca ay dhigaan oo xafiis walba uu tagaa markaas baa waxaa imaanaysa dhaqangalka hadalkii madaxweynaha maxaa yeeley madaxweynuhu hadda ber uu naga tegayaa haddii waqtigiisu dhammaado teeramkiisu waa naga tegayaa waxaa la rabaa waxana wax waa masiirkii ummadda way marka in la dhaqangeliyo oo xeerkii uu dhaqan galo xeerka xakamaynta hubka oo degmadii ka hirgalo oo gobolkii ka hirgalo oo hay-adihii kale dowladda uu ka hirgalo taas baa wanaagsan shacabkana anfacaysa marka waan isleeyahay amarka madaxweynuhu waa sax waana qaadasho oo cid walba la rabaa inay qaadato dhaqangeliso haddana waa inuu noqdaa arrin masiiri ah oo madaxweynahoo tegey oo xilka ka degay arrin sii shaqaynaysa oo ummaddu ay ku nasato waa inuu noqdo waxaan hadalka siinayaa doctor mukhtaar saynab walaal waxaan rabaa saaxiibaday nuur iyo daahirba inaan aan waxyar aan xagga sharciga aan wax u sheego aan u iftiimiyo walaalayaal waxaa jiro horta sharcigan oo xakameynta hubka la leeyahay annaga shuruuc way noo qoran yihiin ma aha sharci la abuurayo oo hadda golihii wasiire sharci cusub ay abuureen ma aha shuruucda qaanuunkay ku qoran yihiin xerka nidaamka ciidanka iyo koodisha binaalaha intaba ku qoran yihiin inaan hub la isticmaali karin la wadan karin lagu wadan karin waxa keliya oo madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada ay soo saareen waxay yihiin awaamiir la fulinayo weeyo ama shuruucda in la fuliyo awaamiirta ay tahay tusaale haddaan kaaga soo qaado gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka awoodiis dowladda hoose waxay leedahay inay awaamiir soo saaraan isla ayaga ay fuliyaan maa inay baarlamaanka geeyaan baylo waxa la lahaa jiro wuxuu leeyahay bandow buu soo rogayaa gudoomiyaha gobolka uu leeyahay xiliyadaas lama socon karo xiliyadaas lama waa la socon karaa haddii khatar ee soo dhacdo sidoo kale wasiirka caafimaadka ayaa isna wuxuu farayaa hadday timaado xaalad caafimaad oo degdeg sida koronadoo kale iyo wax lamidoo kale awaamiir buu soo saaraya uu leeyahay xiliyadaas ayaa loo baahan inaan la soconin waxyaalahaas in la qaadan saa in loo isticmaalo in laga digtoonaado shuruucdaas lasoo saaraya uma baahno golo baarlamaan in la geeyo ama laga doodo la ansixiyo kadib fulin loo geeyo ma aha waa wax degsan oo dhammaan qaanuunkeena iyo qaanuunadeena ugu wada qoran yihiin golaha wasiiradu waxay soo saareen ee soo boorka jafeen ay leeyihiin lama isticmaali karo wax ilaleey waa wax noo qoran weeye uma baahna in baarlamaanka la geeyo la ansixiyo laga doodo kadib degreet lagu soo saaro ma shuruuc cusub la abuuraya ma aha shuruucdan dhammaan way noo wada qoran yihiin intaasaa rabaa saaxiibada horta inaan fahansiiyo amarkan waa amar madaxweynahana awaamirtiisa hadaad fiiriso qodobka siddeetan iyo toddobaad iyo qodobka sagaashanaad madaxweynaha waa ilaaliyaha sharciga oo si cad u sheegaya siddeetan iyo toddobaad uu leeyahay waa ninka dhammaan awaamiirta saddexda golaha fulinta golaha sharci dejinta iyo golaha karsoorkaba intaba isku eegayo nidaam shuruucdan oo qoran ayuu awaamiir ka baxshay uu yiri hubkaas laguma wadan karo cad way waa war cad uu saaray warkaasna waa dikreeto qaanuunkuna uu ku qoran yahay amarkiina wuu dhaqan galay waana la fulinayaa sideetaan loo soconayaa ma aha sharci cusub lasoo abaabulayo koodisha loo sameynayo laga doodayo la fiirinayo bulshadu dhammaantood way noo wada qoran yihiin awaamiirtan hadda oo lasoo saaray intaasaan rabaa saaxiibada inaan la socodsiiya amarkiina wuu dhaqan galay wuuna shaqaynayaa waa tii dhammaan sidii uu madaxweynaha u dhigay ee loo shaqeeyay ee u tahay xeerka nidaamka ciidankan uu ku qoran yahay xeerka nidaamka koodisha banaalahan uu ku qoran yahay waa mahadsantahay marxalado kala duwan buu gobolkan soo maray culeysyo badan baa ka jiray dhibaatooyin ciidamadan cusub ee laga keenay uganda maxay uga duwan yihiin daahir noocyada ciidamada kale ee soomaaliyeed ee la yaqiinay sida kuwa booliska ee militariga ee magaalada ku sugnaa
waa ina salaamay saynab iyo saaxiibadayba horta waxaa weeye walaalle ciidamadan hadda ugandha laga keenay waxay ciidamada uga bedelan yihiin baan kuu sheegayaa waxa weeye amniga sidiisa haddii ciidamo kale milatarigii iyo booliskii iyo nabadsugiddii haddii ay amniga magaalada muqdisho wada sugahayaan waxa weeye amni saa kuma sugno magaaladan amnigeeda waxaa caqabada ku keenay una sixmi waaye waxay ahaayeen ciidda gaara oo lagala xisaabtamo baana jirin ciidamadan waxay uga duwan yihiin ciidamadii hore waxa weeye milatariga iyo booliska miday uga duwan yihiin waxa weeye taliyo lagula xisaabtamo iyo ciidan lagula xisaabtamo oo amniga magaalada muqdisho wax laga weydiinayo weeye haddii waxa weeye ciidamo tuuto kala gedisan amniga magaalada muqdisho ay ka shaqeeyaan oo la yidhaahdo ciidamadii dhammaantood afartii qaybood oo ciidamada amniga ininkaa magaaladii amnigeeda sugahaya dhibaatada waxa keeni jiray sidaasi ahaydoo waxa weeye deen cadowgii ummadda soomaaliyeed la dirirhayay afartaa ciidan oo waxa weeye ciidamada dowladda mid ka mida tuutahooda bay soo talan jireen sida aynu ka wada warqabno militari bay isku soo okeysiinayaan marna boolis sidaasaa waxa weeye amni darradu ku dhici jirtay qolo kastana waxay islahayd ciidankan waxa weeye waa ciidankii ciidanka dowladda ka mid ahaa hadda laakiinse marxaladdu sidii hore waa ka duwanta waxay uga duwan tahay ciidan gaar ah oo waxa weeye amniga magaalada muqdisho lagula xisaabtamahayo oo beri ka maala wax laga weydiinayo oo la yidhi ciidamadii kale boolis iyo militari waa ka duwantiina amniga magaalada muqdisho ininkaa laynagala xisaabtamayaa weeye ciidankanu waxa weeye ayagaa lagu halaynahaya amnigana waxa weeye qayb weyn bay ka qaateen marka waa ka duwan yihiin sababta kaloo aan kuu caddaynaya inay uga duwan tahay waxa weeye military iyo boolis imise ciidan baa magaalada gudaheeda ku sugnayd waa la iska wada yaaci jiray ciidamo aana u xil saarnayn amnigaa iska soo geli jiray military iyo boolis technicada baa magaalada lala yaaci jiray marka isbeddelka waxaa keena ciidan tuuto gaara leh amniga lagu halaynayo baabuurtay wataan la yaqaano la yiraahdo ciidanka waa ciidankii xasilinta amniga magaalada muqdisho marka waa ka duwan yihiin haddii aysan kuwii hore ka duwanayna dee ciyaal weeradii iyo tuugtii iyo madaxduubkii magaalada waxa ka tirtiray waa ayaga inta ishartayna waxaan rajaynaynaa inay israacdo haddii waxa weeye hadalkii walaalkii mukhtaar uu yiri sharci aynu ku shaqaynayno ama dastuur aan ku shaqaynayno soddon iyo saddex sano walaala dhibinamaha inama hayeen xeerka ah aad sheegaysid xeerka hubka xakamaynta soomaaliyaba kama shaqeeya waddan sharci ka jiro oo hay-adihiisu shaqaynayaan oo la kala dambeeyo buu xeerkaasu ka shaqeeya laakiinse innagoo kale kama shaqeeyo xeerkaas kale markuu wuxuu u shaqeeyaa marka cirka iyo dhulka iyo badda dowladdu ay kaantaroolaysa waxa soo gelaya iyo waxa ii sheege ka baxaya laakiinse dalkeennu ciddii rabta qabiilkii rababaa hubkeensaniyo soo gashanaya marka xeerkaas innaga xaggeenna kama shaqeeya dhibkana ma dhicin xeer iyo sharci haddaynu ku kala dambayno marka ciidamadaas isbeddelkooda waa muuqdaa waana la sii wadi doonaa hadduu ilaahay idmo kuwo kalena in lagu kordhinaya baan jeclahay xogta aan hayo marka ciidankaas waxay uga duwan yihiin ciidanka waa arrimahaas walaaliseyn
nuur waad maqlaysaa mukhtaar iyo daahir ee labaduba waxay leeyihiin arrintan waxay ahayd tallaabo wanaagsan ama qorshaha keliya ee lagu xasilin karo ee muqdisho adiga taas ma u aragtaa
waa mahadsan tahay saynab horta walaalka walaalkay daahir iyo waa mahadsan yihiin abukaate waxa weeyaan waa sax oo nidaam mar kasta oo qofku iskuday uu sameeyo iskudaygaas wuu guulaysan karaa wuuna guul daraysan karaa dowladdu waa isku dayday waana guulaysatay maanta waxa ugu horeeya ay sameeyeenna oo anigu isleeyahay guusha way keentay waxaa ka mid a ciidamadan markii la keenay isla markiiba bal bulshadii iyo dhaqdhaqaaqeedii ama social movementiga waxaa la yidhaha intaan la gaarin waxay sameeyeen waxay la falgaleen saldhiggii degmada waxaan ognahay degmo walba waxay leedahay saldhig bay leedahay saldhigaasna wuxuu leeyahay afar ugu yaraan afar shan rugood oo wuxuu leeyahay ciidamo ay u joogaan haddii ciidankan kor laga keenay oo macaltaliskoodii wata iyo saraakiishoodii wata ay la falgalaan saldhigga iyo rugaha uu leeyahay markaas oo iyaga dhexdooda wax isku dhacuna ka imaanin wada shaqayntii toos bay noqonaysaa bulshaduna waa la hubaa way isfahmayaan waana midda hadda dhacday oo maaragtay guusha u keentay baan isleeyahay intaas kadib waxaa la rabaa guushaasi inay noqoto mid joogto ah oo ayna noqonin sidii ciidamo horo hadda kahor waxaa soo martay magaalada ciidamo xasilin la yidhahda soo martay oo waxa weeyaan matalanba isbeddel baa dhacaya isbeddelkaas markuu yimaado waxaa laga yaabaa nin taliyo cusub markii la keenay inuu wixii dhanaa intuu baabi'iyo ciidamadii xasilinta sameeyey intii laga takhallusaba ciidamo kale la sameeyo waxaa la rabaa saldhiggan iyo rugaha uu leeyahay iyo ciidamadan lagu soo xoojiyey la falgalay siday u shaqeeyeen mar walba dowladdu inay sii xoojiso oo ayna dhicin matalan ba waxaa laga yaabaa hadda ciidamadan oo xasilinta oo xoojinaya saldhigyadii iyo raggii hore shaqaynayey haddii in maanta isbeddel yimaado oo xagga dhinaca siyaasadda iyo maaragtay golaha wasiiradii intay wax yimaadaan ama gobolkoo kale iyo ama taliyaha booliska ay wax yimaadaan inay wixii intii isbeddel lagu sameeyo ciidamadii dhan laga takhalluso kuwa kale la sameeyo gaabkuna meeshaas buu inta badan ka yimaadaa marka inay noqoto wixii wax rasmi ah oo la falgeli kara bulshadii bulshadii iyo booliskii iyo maamulkoodiina si fiican la isu baro oo ay noqdaan wixii nolol maalmeedkii oo kale ay noqdaan oo si fiican uga wada shaqaynaya marka taas waan isleeyahay waana ku raacsanahay walaaladay hase yeeshee waa inay joogto noqotaa oo ayna mar walba noqonin wax gadaal ka burburayo
doctor mukhtaar ma ku muuqataa in isbeddel magaalada ka dhacay hawshan magaalada laga wada hadda marka la fiiriyo culeysyadii magaalada ka jiray
saynab walaal runtii isbeddel aad iyo aad u weyn ayaa ka dhacay oo dareemayaan shacabkii iyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waayo waxaad arkaysaa waa miirtii sida u shaqaysay waxaad arkaysaa sidii loogu hogaansamay waa miirtii ciidankii oo runtii badnaay tiknikadii badneed beekii cimilada daba socon jireen heshiikooyinkii wixii la isku tuura isbaarooyinka aan la istaagi jirin oo la ordi jiray oo daqiiq bareeg xataa aan loo qaban jirin waxaasoo dhan way dhammaadeen hadda wax alla wixii mas-uula waa la istaajina waa la baaraa gaariga noocu doon ha noqdo xildhibaan ha noqdo hadda daan tusaale kaaga soo qaada ayaa dhexdaas waa tii generaal xaadoole iyo iyo asagoo xildhibaan gurigii kaaraan oo wax tuhun galay oo waxaad ogeed la galay laga soo saaray sidaasoo kale mas-uuliyiin badan sidaasoo kale awaamirtooda loo baaraa xasaanad marka la sheegay waxa weeyaan waa gooni xasaanad waxa weeyaan adiga is ilaala ha ku ilaaliso laakiin waxaa ka muhiimsan maslaxadda guud ama public order marka la dhaho public order waxaa weeya go-aan guud oo u yaallo lasoo saaray inuu dhaqan galo awaamiirtaas shaqayso wayna shaqaysaa haddan runtii aad ayaan runtii usoo dhaweynaynaa madaxweynaheena runtii awaamiirta u baxshay iyo qaabka loola shaqaynayo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo hawada iyo amniga guud ee runtii ay dareemayaan dowladda waxay dadaal xoogan ugu jirtaa xaqiijinta ammaanka ee caasimada muqdisho waana tan keentay in ciidamo gaar ah oo tababaran loo xilsaaro xasilinta magaalada go-aanadii soo baxay iyo amarka ka dambeeyey ma fulay oo sidii la rabay nidaamka ma u dhaqan galay hadda oo wax badan ma suurta gashay mowqifkaasi sidii la rabay yacni ma u fulay oo magaalada hadda ma laga dareemayaa daahir
ma oran karno waxa weeye inta qori uu marahayo magaalada muqdisho oo waxa weeye qoryo yaryar oo fudud magaaladu waxaan oran karnaa amnigu wuxuu fulahayaa amarkii madaxweynaha waxa weeye istaafyadan faraha badan laftigoodu amni darada qayb bay ka qaadanayaan tusaale yar baan ku siinayaa hadda xildhibaanada ama saraakiisha ama madaxda dowladda madaxtooye oo kale markay soo gelayaan jagboyntiyada ciidamada baa waxa looga reebaa ilaaladooda baa lagu reebaa ilaaladoodii waa tuutaysan tahay laakiinse hebel iyo hebel looma yaqaan hadda sida iyaandhaweyta dhacday beerta nabadda oo kale madaxtooye agteeda waa tii qaraxya lagu qabtay aagaas madaxtooyada ku haraareysan ciidamada madaxda looga reebayo intay madaxtooyada iyo baarlamaanka ay ku jiraan ciidamada halkaas lagu reebayo istaafyada ah baa lagu soo dhexgaban karaa oo waxa weeye inta tuutihii lasoo qaato baa bartay baakinka ay kasoo dhigtaan laga soo dhigan karaa qof kastana wuxuu is oranayaa ciidankana waxa weeye waa ciidankii madaxda meesha looga cidna kama shakeyso inta marka midaas xal loo helahayo waxa weeye mana hagaagayso habacsanaantuna waa jiraysaa marka wax marka la bilaabo oo waxa weeye meel laga bilaabo dee degdeg kuma qabsoomayaan laakiinse tartiib tartiib hadda laftigeeda intaa yaroo dee hadda la qabtay oo amarkii madaxweynuhu haddii uusan hawshan isku taxallujin intuu la hadlo madaxda uusan oran baabuurtiina waa la baarayaa loo madaxweynuhu meesha uu ka istaagay amniga haddii uusan ka istaagin waxba ma socdeen marka madaxweynaha waa uga mahad celinaynaa waa qabtay wax weyn buu qabtay amnigiina waxaan rajaynaynaa inuu bartiis ka sii socdo mid kale baan walaalkii sheekh nuur ku raacsanaho waxa weeye marka taliyo cusub la keeno oo kale ama madaxdu isbedesho oo kale soomaalidu dhaqan waxay u leedahay ina ciidankaas oo kale inta la yirahdo waa ciidankii hebel u shaqaynahayay ina meel lagu raaro waxa weeye kuwo kale la keeno waa inaysan dhicin ciidankaas wadadaas hadda haya raanweygii helay wax ku socdeen garanaya meesha wax loo maray marka ay wax la qabsadaan waxa weeye inaan laga bedelin loo daayo meeshooda wixii lagu kordhin karo lagu kordhiyo marka madaxweynuhu amarkiisii magaalada muqdisho waa ka shaqeeyey shacabka soomaaliyeed waa ku nafiseen tusaalaha yaroo ayna siinayana waxa weeye isbedelka dhacay waa wuxuu yahay bishii ilaa shan lix toddoba qof oo dhallinyarada bajaasyada wadataa waa la dili jiray askartii waxa weeye jagboyntiyada taagnaydoo iyagoo tuutahooda qaba wax dhici jiray dhibka keeni jiray waa waxa weeye waa waa laga raystay oo dee rag shaqadoodii u habboon baa soo baxay marka madaxweynaha waa ku mahadsan yahay ajirkeedan allaha siiyo inkastoo madaxweynaha mid taa ka weyn laga filayo amnigii dalka soomaaliya oo dhan laga filayo madaxweynaha laftigiisu xamar haddii amnigeeda xoogaa uu qabtay waa inuusan is oran amnigii waa dhammaystirtaye waa inuu ogaadaa faannoole faro kama qodna inay tahay oo ay sugayso amniga dalka ee muqdisho hadduu xasiliyo inuusan bartaas ka seexane uu halkaa kusii wado waana u mahad celinayaa dhammaantiinna waan islaamaya nuur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka maxay kula tahay adiga aragtidaada nidaamka lagu sugayo amniga magaalada muqdisho in lagu sii adkeyn karo loona xoojin karo horumarka la gaaray inkastoo dadka qaarkii ay qabaan in aanay habbooneyn in hadba qolo cusub amniga muqdisho lagu tijaabayo oo ay muhiim tahay marka hore in maqaamkeeda la dhiso haddii aynu rabno wax saxa inay noo hirgalaan oo dowladnimadeenu noo toosto sistamka dhisan oo booliska iyo degmooyinka iyo maaragtay ilaa mas-uuliyiinta heer gobol ayaa la tayeynayaa iyagaasaa la xoojinayaa ciidamadan korkeenka ahoo xasilinta ahoo laga yaabo qof siyaasiya ama qof mas-uul ah oo doonaya inuu isleeyahay afarta sanad joogto ama waxa weye inta aad joogto ka faa'iidayso ha lagu yidhaahdo waxbuu qabtay berrina laga yaaba inuu meesha ka tago waxaa ka qiimo badan oo ka sharaf badan in la tayeeyo booliska ee degmooyinka jooga oo joogtada ah oo maaragtay aan bulshada la falgelaya oo mar walba mar walba wixii maaragtay bulshada waxqabadkeeda iyo habraaceeda mar walba qaybta ka ah taas baa u baahan in la xoojiyo kharash lagu bixiyo dhaqaale lagu bixiyo fikir iyo maskax lagu bixiyo iyaguna ragga rugaha iyo saldhigyada jooga ay tayeeyaan laftooda booliskooda oo resource ay helaan bulshada dhexdeeda ah resource ay helaan dhinaca amniga ah mid ay helaan isku xirka bulshada iyo dhaqdhaqaaqooda iyo wax walba ay rag tayela ay noqdaan midaas baa muhiima baan isleeyahay si ay u noqoto wax masiiriya ummadeed way wax yaroo temberary ahoo ama sano ama laba sano kumeel gaara ayna noqonin midaas baana bulshada anfacayso waxtar u yeelanaysaintaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabeyneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka nuur sheekh cusmaan cabdulaahi oo bartay siyaasadii xiriirka caalamiga iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka kulanti dambe nabadgelyo